جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u saaran inay heshiis buuxa gaaraan iyadoona dhanka kale trump uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray dagaalkii iiraan howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda riddada masar ayaa wadaa qorshe ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta toddoba-iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga wilaayada shabeellada dhexe iyo dowlad diin ah usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaasi mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa booqasho ugu tagay haween farsamooyin badan kusoo bandhigay degmada jilib kuna dhiirageliyey sii dardargelinta shaqada ay hayaan askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan tiro wariyaal ah oo ka tirsan andalus oo booqday xeradii kow iyo toban sano ka hor askarta saliibiinta kenya lagu xasuuqay ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka dulxija sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada warkeena subax ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo faahfaahsan maraykanka iyo iiraan ayaa qarka u saaran inay heshiis buuxa gaaraan iyadoona dhanka kale trump uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray dagaalka iiraan nuur cali warsame abushayba ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya kadib bilo badan oo iska hormaad militari loolan siyaasadeed iyo cadaadisyo isdhaafsi oo gobol ka geeyey qarka dagaal ka sii ballaaran sidii hore indhaha duniduna ay hadda ku jeedaan waxa uu u muuqdaa horumar diblomaasiyadeed oo aan hore loo arag oo ku saabsan wadahadallada u dhexeeya washington iyo teheraan calaamadaha soo baxaya labada dhinac iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xooggan ee dhexdhexaadiyaasha gobolka waxay muujinayaan inay ka gudbeen inta badan caqabadihii hakiyey wadaxaajoodida muddooyinkii lasoo dhaafay sida ay qabaan kormeerayaal badan tani waxay noqon kartaa isbeddel weyn oo ku yimaada mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag ee bariga dhexe iyadoo iiraan ay ka hadlayso is-afgarad ku dhowaad diyaargarow ah oo sugaya keliya dhammaystirka habraacyadii ugu dambeeyey madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa xaqiijiyey in heshiisku aad u dhow yahay warar iyo xogaha soo baxaya ayaa sidoo kale tilmaamaya in inta badan khilaafaadkii waaweynaa ee labada dhinac u dhexeeyey la xalliyey arrimahan waxay sii xoojinayaan wararka sheegaya in nidaamka daaqoodka qatar ay maalmihii u dambeeyey waday dadaallo diblomaasiyadeed oo xoogan kuwaasoo gacan ka geystay isu soo dhowaanshiyaha aragtiyada labada dhinac islamarkaana wadahadallada gaarsiiyey marxalad xasaasi ah inta u dhexaysa rajada weyn ee maraykanka iyo taxadarka iiraan washington iyo teheraan waxay maanta isugu dhow yihiin si aan horey loo arag inay gaaraan heshiis isafgarad saamayntiisu aysan ku koobnaan doonin oo keliya xiriirka labada dal balse ay gaari karto arrimo badan oo gobolka ah oo muddo tobnaan sano ah saldhig u ahaa xiisadaha labada dhinac wararkii ugu dambeeyey ee rasmi ah ayaa sheegaya in wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ay sheegtay in qoraalka is-afgaradka uu ku dhow yahay inuu diyaar noqdo balse waxay carabka ku adkaysay in heshiiska lala gelayo washington uusan weli noqon mid kama dambays ah waxay sheegtay in hoggaanka sare ee dalka uu dib u eegi doono dhammaan qodobada lagu heshiiyey oo suurtagal ah ka hor inta aan go-aan kama dambaysa laga gaarin wasaaraddu waxay sheegtay in inta badan qodobadii heshiiska lagu heshiiyey wareegyadii hore ee wadaxaajuudyada balse dhinaca maraykanka oo marxalado dambe kusoo kordhiyey dalabyo cusub waxay sidoo kale xaqiijisay in iiraan aysan ka tanaasulin waxa ay u aragto khad cas oo aan laga gudbi karin sidoo kale waxay beenisay wararka ku saabsan goobta ama wakhtiga la saxiixi doono heshiiska iyadoo ku tilmaantay mal awaal warbaahineed wasaaradda arrimaha dibadda ee nidaamka shiicada iiraan waxay xaqiijisay ina dhexdhexaadiyaashu ay weli wadaan dadaaladooda iyadoo xustay doorka firfircoon ee qatar iyo bakistaan ee isu soo dhoweynta labada dhinac waxay sidoo kale shaacisay inay kala hadleen wafdi qadari ah oo dhowaan booqday tehraan qodobo dhowr ah oo la xiriira geedi socodka wadaxaajoodka dhanka kale madaxweyne donald trump ayaa muujiyey yididiilo ka badan tan iiraan isagoo sheegay in maraykanka uu gaaray heshiis weyn oo lala galay iiraan wuxuu tilmaamay inuu aaminsan yahay in hogaamiyaha sare ee iiraan mujtamac khamanaai uu oggolaaday is-afgaradka la soo jeediyey islamarkaana saxiixa heshiisku uu dhow yahay trump wuxuu sheegay in la diyaariyey qoraal faahfaahsan oo is-afgarad ah oo iiraan ay doonayso inay saxiixdo isagoo ku tilmaamay heshiiska mid faa'iido u leh maraykanka bariga dhexe iyo iiraanba wuxuu intaa ku daray in iiraan ay oggolaatay inaysan yeelan hub nucleer ah islamarkaana maranbiyoodka hormuus dib loo furi doono marka heshiiska la saxiixo hadalladan ayaa la jaanqaaday war uu daabacay websayteka maraykanka ee oxios oo soo xigtay ilo xogaal oo sheegay in khilaafaadkii ugu waaweynaa ee wadaxaajudyada washington iyo tehraan lagu xaliyey kulamo dhex maray mas-uuliyiinta iiraan iyo weliba dhexdhexaadayaal qadari ah sida ay sheegeen ilaha dhinacyada qadariga iiraan waxay gaareen qaab qoraal oo la filayo inuu aqbalayo maamulka maraykanka taasoo wadahadallada gelisay marxaladihii ugu dambeeyey websayteka wuxuu sheegay in wadahadalladu ay sidoo kale ka hadleen habka loo sii daynayo hantida iiraan ee la xiray iyo sidoo kale qorshayaal la xiriira furitaanka maranbiyoodka hormuus inta lagu jiro xabad joojinta arrimahan ayaa ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee lagu muransanaa mahadsanid abushayba howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal ciidanka mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray saleebaan axmed guudle oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka ridada degmada afgooye sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada jannaale ayaa lagu weeraray fariisiin maleeshiyaadka ridada ay ku sugnaayeen waxaana dhintay hal askari oo murtad ah halka ay ku dhaawacmeen labo kale askariga lagu dilay qaraxaasi ayaa lagu magacaabi jiray daahir cusmaan naaxi dowladda ridada masar ayaa wada qorshe ka dhan ah dowladda xabashida itoobiya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo camaar cabdulqaadir dowladda masar ayaa ku baaqday in si deg dega loo howlgeliyo golaha dalalka carabta iyo afrika ee ku teesan badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoona sheegta inuu muhiim u yahay amniga wadajirka ah iyo xasiloonida gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka masar beder cabdulcaati ayaa baaqan soo jeediyey kadib shir jaraa'id oo shalay magaalada qaahira si wadajir a ugu qabteen isaga iyo dhiggiisa dalka elitereya cusmaan saalax golaha dowladaha carabta iyo afrika ee ku teesan badda cas iyo gacanka cadmeed ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ku tilmaamay mid ka mida tiirarka asaasiga ah ee lagu xoojin karo xasiloonida gobolka intii lagu jiray shirka jaraa'id cabdulcaati waxa uu ka shanqariyey in marxaladda hadda lagu jiro ay u baahan tahay dejinta qorshayaal cad oo la xidhiira amniga wadajirka ah oo ay ugu horrayso dib u soo noolaynta golaha badda cas golaha badda cas waa urur goboleed la aasaasay sannadkii labadii kun iyo labaatanka oo lagu sheegay inuu xoojinayo amniga wadajirka ah diiraddana saaraya sugidda badqabka maraakiibta iskaashiga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalalka ku teesan mid ka mid a marinbiyoodka ugu muhiimsan dunida magaalada riyaad ee dalka sacuudiga ayaa lagu aasaasay golaha dowladaha carabta iyo afrika ee ku teesan badda cas iyo gacanka cadmeed kaas oo ka kooban dalalka sacuudiga masar urdun yeman suudaan eritereya soomaaliya iyo jabuuti madaxweynaha masar cabdifitaaxa siisi ayaa isniintii qaahire ku qaabilay madaxweynaha eritereya iyo wafdi uu hogaaminayey oo booqasho rasmi ah ku tegay dalkaas kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha ka jira geeska afrika xoojinta iskaashiga labada dal amniga badda cas iyo xorriyadda isku socodka maraakiibta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda khaarijiga masar cabdulcaati oo arbacadii la kulmay dhiggiisa eritereya ayay ka wada hadleen siyaabaha loo xoojin karo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee labada dal iyo iskudubaridka mowqifyada ku aadan arrimaha dan wadaagta ah tamiim khalaf afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda masar ayaa sheegay in cabdulcaati uu adkeeyey taageerada buuxda ee masar ay u hayso eritereya si loo ilaaliyo madax bannaanideeda midnimadeeda iyo dhowrsanaanta dhulkeeda marka laga hadlayo amniga badda cas labada wasiir ayaa sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda waxay si wada jira ugu nuuxnuuxsadeen in amniga iyo maaraynta badda cas ay yihiin mas-uuliyad u gaar ah dalalka ku teedsan waxay caddeeyeen in ay si buuxda oga soo horjeedaan iskuday kasta oo ay sameeyaan dhinacyo aan ku teedsanayn badda cas si ay door ama saamayn ugu yeeshaan arrimo la xidhiidha amniga iyo maaraynta badda cas iyo gacanka cadmeed sannadihii ugu dambeeyey masar iyo eritereya waxay sii xoojiyeen iskaashigooda iyadoona ay ka midaysan yihiin walaacyo iyo khilaafyo la xidhiidha itoobiya gaar ahaan arrinta biyoxireenka nahda iyo xiisadaha sii labaliixaasanaya ee u dhexeeya asmara iyo adis ababa mahadsanid camaar kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta toddoba iyo labaatanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayaadka islaamiga yaasir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey waa qaybtii toddobiyo labaatanaad muuqaalo taxano ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu si xiriir ah u baahinayay kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya kuwaasi oo lagu soo gudbinayo gurmadka la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxa uu kanaalka wararka ee kataa'ib kusoo gudbiyey gurmad raashin qaybin ah oo uu guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiintu gaarsiiyey dadka tabaaleysan ee abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana muuqaalka lagu arkayaa boqolaal dad ah oo ka faa'iidaysanaya raashin qaybinta qaybaha hore ee filimka waxaa kasoo muuqanaya kelimad uu halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed axmed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal isugu kaaya keenay bartan ayadaa iyo degmada iyo muxaafadada jilib waxaad meeshay uu ku haysaan waa xoolo waa hunguri waa badar ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga qadaray muslimiin walaalihiinna gaalo idiima keenin hay-ada cunnada adduunku idiima keenin united nation idiima keenin w f b idiima keenin riid karoos iyo balaayadii idiima keenin waxaa idiin soo dhiibay waa walaalihiinna muslimiinta xarakatu shabaab almujaahidiinna waa idiin qaybinayaan arrintaa ayadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu shukriya oo ilaahay waxaad tidhaahdaan dadka noo keenay iyo kuwa noo qoondeeyey ajar iyo xasanaad allaa siiya war aamiin dhahaya walaalayaal risqiga ilaahay waasac weeyaan laakiin abaar baa dhacday roob la'aan baa dhacday biyola'aan baa dhacday waxaas oo dhan waxa ay ka timid waa macaasi weeyaan waa dunuub weeyaan war ilaahay aan u toobad keenno haraashinkan ilaahay ha idiin shifeeyo wix dadka laga soo qaaday ajar iyo xasanaad allaha siiyo idinkana allaha idiin shifeeyo waxaa dardaarankeennu yahay ilaahay aan u toobad keenno astakfiruullah sidaasaa noo ballana intaasi kadib waxa uu filimku soo gudbinayaa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta oo ka warbixinaya gurmadka la soo gaarsiiyey iyo sida ay ugu baahnaayeen iyagoona ugu dambayntii u mahadnaqaya guddiga gurmadka abaaraha alxamdulilah alshukurilah rabbialcaalamiin magaceyda xuseen aftiin cabdullaal ah walaayada islaamka raashiinna siisa ka kooban bariis sokor bur baasta digir saliid wax walba alxamdulilah walaayada islaamka ku mahadsan ilaaha ku mahadsan dembigooda iyo dembiwaalkooda allah dhaaf cadowgooda allah yaree waxaan ka imaaday tuulada qalaawiley raashiinaa nala sii qof ciryaana ah mafahanta waalidayna ugu sarreeya abu cubayda allah xafdiyey umradaayna kulli kan yar iyo kan yar kan weyn dhexdooda allah noo cafdiyey insha allah raashiin qaar qaba badana nala sii ilaahna deeqi kara madhab qayr qaba allahna siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatuhu anigoo ah macalin cismaan nuur maxamed oo degan tuulada nasiib yaasiin maantana waxaa joogaa degmada jilib waxaan uu joogaa walaayadda islaamida inay oo meesha naga wacday raashan oo fara badanna la sii hayo burka bariiska baastada timirta ilaa wax kasto oo bacdi dadka ay u dhib qabaan nlc annagana waxaa nahay dad awaar iyo waxaas ay soo gashiyo xoolihii beerihii kule ay ka awaarsadeen ini oo xarakatu al-shabaab degmada shaadib aynagu soo bacdinaaga wacdi waxa aynaga siisay ilaahayna yoolkaada ay joogna inaasna dooriyo gaalada ilaahay aasnaga joogiyo islaamkana gacantiisa kor ay ka naqato
wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiin ah usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaasi faysal mahad soomaali ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya dowladan diiniga ah muddo saddex maalmood ayay ku qaadanayeen dumarka muslimaadka ah markas ku yaala degmada aadayabaal ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxay ku baranayeen duruus kala duwan oo iyaga muhiim u ah waxaa ka mid ahaa xijaabka shuruudda laa ilaaha ila allah iyo kuwo kale markii dowladda lasoo gebagabeeye kadib waa kuwan qaar ka mid a dumarkii ka faa'iidaystay dowladdii u socotay muddada saddexda maalin oo ka warbixinaya duruusihii ay qaateen iyo wixii laga faa'iiday waxaan joogaa shabeellada dhexe degmada hadayabaal madarasad ku taalla ayaa inta nolo akhraayay nolola soo xidhayo noo dhammaatay loogu akhraayay kutub alwaajibaad sida xijaabka alwalaa albaraa dee wanaag badanoo aad iyo aad sharaf iyo qiimo u leh oo waxaan ku leeyahay aad iyo aad u wanaagsan marka waxaan codsanaynaa in naloogu celceliyo oo naloo soo noqnoqo dowlada qiimaha iyo qaayaha badan leh aad iyo aad u sharafta badan leh marka alxamdulilaah ilaahay baa mahadi u sugnaatay ballaadhan meelay ka bilaabatay meelay ku dhammaatay toonna aan lahayn macalimiinta iyadoo juhdi badan nagu soo bixisay oo aad iyo aad u dadaalay oo dowladaa noo qabatay iyaguna way mahadsan yihiin ilaahay khayra ka siiyaanle miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdigay nagu bixiyeen annagana kuwii qaatay wanaaggii iyo sharaftii kuwii qaatay hanaga dhigo wanaaggu wuu nuuriyaa qalbiga sida culimmada noo sheegtay dunuubtuna way madoobaysaa marka kuwii wanaaggaas iyo nuurkaas qaatay ilaahay naga dhigo iyagana miisaanka xasanaadka allah u saaro juhdigay nagu bixiyeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ka mid ah gibdhaha ku nool degmada aadayabaal wax ka barta madarasada umacamaara waxaa maalmaha noo socotay dooro dooradaas waxay socotay saddex maalmood waxay aheeday dooro maalmaheedu yaryihiin laakiin aad iyo aad u qiimo badan waxaa ka baxay fadlulcilmi xijaabka sidoo kale alwalaa walbaraa waxyaabaha lagu bartay waxay ahaayeen maalmo aad u yar laakiin wax aad u qiimi badan aad u badan ayaa meesha lagu bartay alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala macalimiintii iyo ummadda soo qaban qaabisay ajri xasanaada la soo koobi karin allaha ka siiyo anukana allah nagu anfaco intaas kabacdi haddaan isku dayo fadlulcilmi fadlulcilmi wax hadda la soo koobi kara oo hal faqra aan uga hadli kara ma ahin ilaahay soo ka hadla qof cilmi iyo qof aan cilmi xoodi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay subxaana wa tacaala cilmi qof owsi iyo qofba masin isku mid maahan mugdi iyo nuur ayay isu yihiin labada qof qofki waxyaqaan qofkan xaqaanen qofka ilaahayna waxaa la rabaa qofka markay barayso inay bil adilla ku barato daliil ku barato nafteyda iyo dadka dhan dhammaan muslimiinta waxaan u sheegaa inay ilaahay diinkiisa bartaan cid waliba jaahilnimo aakhiro laga ogolaamaayo qalbiyaa la siiyey indhaa la siiyey wax walibaa la siiyey ilaahay waxaan ka barya inuu ilahay xaqana jeclaysiiyo ilaahay ahlul xaqa naga dhigo intaas kabacdi nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam man yuriid illaaha bihi khayran yufaqihu fi ddiin ciduu allaha subxaana watacaalaaba khayr la doonaayo diintiisa ayuu fahansiiyaa adduunyaw siyaa lama dhihin waxyaabo kalow siyaa lama dhihin ilaahay diinkiisa ayuu fahansiiya ayuu yidhi ilaahay fahanka diintaana siiyo cid diinta fahanta ma diidee allaana fahansiiyo inta aan fahansanayna ilaahay ha fahansiiyo oo ilaahay qaluubtaa ugu shubo magacii waa umurqiya waxaan joogaa walaayada shabeellada dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal waxaa naloo qabtay dowro saddex maalmood ah alxamdulilaah tuma alxamdulilaah nicmatlislaami wal-iimaan allah ayaa ku mahadsan asiga ayaan u mahadcelinaynaa mahadcelin aan meel ay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato toona aan lahayn maalmahaas waxaa noo socday casharo aad iyo aad u qiimo badan sharaf leh oo dadka wax fahamsanna qalbigooda uu kusii furfurahayo dadka aan wax fahamsanayn alla intuu qeyrka la fahamsiiyo allaha nugu daree ay wax ku fahmayaan waxaa ka mid ahay shuruuddu laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ahay fadlulcilmi waxaa ka mid ahay xijaabak waa waxaan lasoo koobi karno kheyr aada alxamdulilah allah ku mahadsan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dadaallo ku bixinaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo dowraad kala duwanna lagu soo gebagabeeyey qaar ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe mahadsanid faysal mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe ayaa booqasho ugu tagay haween farsamooyin badan kusoo bandhigay degmada jilib kuna dhiirageliyey sii dardargelinta shaqada ay hayaan cuhmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa kulan dhiirigelin iyo sidoo kale isxog waraysi ah kaas oo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay la yeelatay haweenka farsamada gacanta kuwaas oo bilihii lasoo dhaafay samaynayay horumarro kala duwan oo ay u baahan yihiin bulshada muslimiinta ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo la kulmay qaar ka mid a haweenkii halabuurkaasi lahaa ayaa ugu horeen waxa uu ugu mahad celiyey dadaalkooda ku saabsan horumarka noocaasi ah de kulankan aan isugu nimid waxaa weeye kulan aan ugu talagalnay gabdhaha walaalaheena muslimaadka ee dacwada ka tirsan ee khayrka ka shaqeeya jaanibka kaleetana insha allahu tacaala hadda u xil saaran howlaha farsamada gacanta sanadkaana haddana gabdhuhu jasaakum allahu khayra ilaahi ha barakeeyo waxay soo bandhigeen intaaj ay gacantooda ku sameeyeen oo aan dibadda ka imaanin oo aada u fara badan ayay sameeyeen oo qaarkood la geeyey suuqyadao badeec ahaan loo gaday ayay hadda gabdhuhu inoo soo bandhigeen dhammaan waa farsamo iyagu ay sameeyeenoo wax dibadda laga keenin kuma jiro waxaanoo dhan waxaa laga sameeyey dalkeenna wixii yaalay iskuday fiican oo gabdhaheenna ay sameeyeen weeye hadda markaad fiirisana kareemka ay sameeyeen aad yuu u caraf badan yahay carfisadu saas oo kale aad iyo u udgoon tahay oo midda dibadda laga keenay aad ay uga caraf badan tahay qaar waxaa laga sameeyey midba adeeg gaar ayaa laga sameeyey mar kale waaligah ayaa bulshada ku noola wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib wuxuu ku dhiirigeliyey in dadaalka ay sameeyeen haweenkaasi la dhiirigeliyo islamarkaana lagu booqdo goobahooda shaqo farsamada marka insha allahu tacaala waxay u baahan yihiin gabdhaha walaalaheena ee muslimaadka in dee bulshadu ay caawiso la garab istaago dadka noocaan oo kale dukaanka iyagu ay furteen ee qalabka noocan oo kale ay ku iibinayaan bulshada waxaan ku boorinaynaa muslimiinta inay agabkan ka gataan oo la isticmaalo si iyaguna mataqaanaa macnawiyaad ay u yeeshaano wax soo saarkooda ugu bato hadda waxay inoo sheegeen saabuunta oo kale tiro ku dhow kun inay soo saareen dhammaantoodba dadka muslimiinta ee magaalada degan ayaa ka iibsaday iskudayga marka fiicanee hadda dhabbihii horumarka ayaa la dhihi kara ay hadda cagta saareen innaguna insha allahu tacaala ka wilaayahaan waan ku boorinaynaa hawshan inay sii wadaan waan ugu kaalmaynaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala dhanka kaleetana bulshadana waxaan ku boorinaynaa inay iyaguna dadka muslimiinta walaalahooda ay caawiyaan oo garab istaagaan oo xoojiyaan badeecada ay soo saaraan ay ka gataan qaar ka mid a haweenkii lahay alabuurkaasi iyo farsamooyinkaasi cusub ah ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxayna ka warbixiyeen agabyada kala duwan ee ay soo saareen iyo faa'iidooyinkooda tan hadda waa kareemkii jirka oo xabad soodo iyo waxyaalo kale laga sameeyey oo rabno gabdhaha inay uga kaaftoomaan waxyaalaha kiimikada ah insha allah tan hadda waa shaambadii madaxa gacantooda ku sameeyeen magaalada hadda joogno jilibaana lagu sameeyey tanna waa shaambadii hadda aada ee dadka isticmaalaan oo marwe ay dhahaan magaaladan jilimaada in jilib waayo oo waa shaambadii dharka tanna waa saabuuntii maris wejiga besaa loogu talagalay in gabdhihii hadday iscadayn jireen waxyaalo dabiici aan dhib u keenayn in loo sameeyo tanna waa khabayskii oo huruud ka samaysan oo hadda waxyaalahan oo dhan saabuuna ayi nooc waaye iyadoo xabad soode iyadoo huruude iyadoo waxyaalo kale ah hataa ukunaa laga sameynaa waa fiirin iyadoo ukun ah tan hadda uunsi waaye waa uunsi hadda inta badan aan magaalooyinka hadda oo laga helayn waa inta badan dibadaha laga keeno halkaana ku sameynay weelashii dhoobkaa la sameeyey uwaxyadii wixii lagu oo guryaha lagu sharxayay midkaas waxaa waaye carfisadii guriga lagu buufinaya hadda waa halkaan waa jilib waxaanoo dhan halkaana lagu sameeyey kareemkii caadiga jirka la marsanayay isigana oo hadda jilib lagu sameeyey kanna waa boorsadii garabka suranayeen gabdhaha ka tayo badan oo hataa iska dhaqan kartid roogii dhulka la dhiganayay hadda waxyaalaha cajiibka ee waaba rooga gacan ku tol waayo hadda mar kale haweenka ayaa bulshada ugu baaqay inay ka soo tukaamaystaan halka lagu iibiyo agabkaasi noocyadiisa kala duwan ee lagu soo kordhiyey degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe
xarunta waxay ku taalaa magaalada bartamaheeda wadada masjidka dawaqa annaga hadda faa'iido hela oo ku taajira ma ahan hamigeena waxaan rabnaa jiilka hadda noo soo kacayo naga dambeeyo inay wax qabsadaan ee gacanta biniaadanka kaga kaaftoomaan qabsadaan insha allah soo dhawaada carwada magaceedu waa carwa ibtisaama lilintaaji almaxal waxaan soo dhaweynaa dadkoo dhan khaasatan gabdhaha iyo dumarka waa carwadiina kaaliya kusoo dukaamaysta barta wixii ku baran lahadeen waa nii taala waan lisoo dhaweynaa soo dhawaada askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku jabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta taa'ib yaxyo daahir waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya isagoo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee galgaduud isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada xiindheere waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga warbixiyey ku-biiritaankiisii murtadiinta sababaha ku kallifay inuu isaga soo baxo iyo muddadii uu ka tirsanaa cadowga allaah iyo sidoo kale sida loogu soo dhoweeyey dhulka lagu maamulo shareecada islaamka magayga waa yaxya daar waxaan joogaa xindheere deeganka xindheere aan joogaa sababta aan u raacay waxa waaye kolleyta waa haddaa kolleyta inay tashkiilis iyo ciidan baa la qorayaa waxyaabahaasaan ku soo galay laakiin hadda kolleyta ilaahay mahadiis hadda waa nimankaas waa ka soo baxay waana ka toobad keenay waxaan ku soo qaatay xanambul adiga intaan taabarka ku jira mooye adiga sagaal bilood muddo aan la shaqeynaya hadda waxaa ii qorshaysan nimankaas horta kolleyta ilaahay uu iga keenay wadan abniyahan kusoo dhawaadhay hadda waxaa ii qorshaysan inaan waxawaaye dee ilaahay intaan intaa ilaahayna waa giftaa qaladkaasna waa ka soo laabtay ilaahay uga soo rajoocay wixii ninka la yaraahdo wanaaguu ilaahay iigu talagalay inaan guto si wanaagsan liigu soo dhaweeyey aada iyo aad wallaahi ma yaraa waxyaabahaas waa de kolleyta way dareemi kartaa waa qofka duusa halaasha iyo xaaraanta isu kala socnayn wixii uusan ihaa suusilaa ka baqaynin wixii uu samaynayo waa dareemi kartaa aniga waxyaabaha aan arkay adiga qofka bani-aadanka oo dhiiggiisa la fududaysto wixiisa hantiisa la fududaysto intaasaa ilamida taa'ibkan ayaa ugu dambeyntii fariin baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta markaas waxaan ugu baaqayaa kolleyta inay ilaahay isku soo dhiibaan oo ka toobad keenaan kolleyta waa ninka la yidhaahdo cadawgaa xabad iska xijinaya oo maanta asxaan aan u geliyn dee meeshii ninka la yidhahdo wanaagooda ku jirto xarigga ilahay inay qabsadaan askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka taa'ibiinta isaga soo baxaya cadowga allaah mahadsanid marwaan ugu dambeyntii warkeena subax waxaad ku maqli doontaan tiro wariyaal ah oo ka tirsan andalus oo booqday xiradii kow iyo toban sano ka hor askarta saliibiyiinta kenya lagu xasuuqay ee degmada ceelcadda ee wilaayada gedo abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilligii macrakadii ceelcadde ay dhacaysay waxay ahayd bilowgii duulaankii ciidamada kenyaatiga ay ku soo qaadeen qayba ka mida wilaayaadka soomaaliya aniga iyo howlwadeenayaal ka tirsan warbaahinta islaamiga andalus ayaa muddo toban sanaa kadib booqasho iyo indhaindheen ku tagnay xeradii ku caanbaxday xasuuqii ciidamadii dowladda kufaarta kenya ee degmada ceelcadde taasoo noqotay meel loo dalxiisa si indhaha ay ugu qabowsadaan ismaaciil salaad guuleed cabdifitaax abuumuxsin iyo casaam carafaad ayaa booqashadan igu wehelinayay waxaan ka baxnay gudaha degmada xilli subaxa waxaan tagnay xerada oo weli ay dhex yaalaan gawaaridii cadowga laga gubay markii aan xerada tagnay ayaan ku soo wareegnay inkastoo xeradu ay ahayd xero weyn oo meelaha qaar ay noo suurageli weyda inaan tagno haddaba waxyaabahaan ku aragnay waxaa ka mid ahaa gaadiidkii burburay ee cadowga oo qaar ka mida ay ku dhex jiraan hilbihii cadowga goobta ku halaagsamay kuwaasoo gaadiidka ku dhex gubtay cabdifitaax abuumuxsin oo ka mid ahaa wariyaashii booqday xerada ayaa inoo sharaxaya waxyaabaha uu ku arkay intii xerada uu dhex wareegayay markii ugu horreysay aan soo gelaynay abu xasaano waxyaabaha ugu horreeyey aan arkay waxaa ka mid ah gaari beebe ah oo gaarigeenna kow markaan ag maraynay aan aragnay walaalka casaamna noo sheegay inuu ahaa gaarigii filimka ku jiray ee ninka gaalka ah ee ku dhex gubtay kadibna uu ka soo baxay oo halkaasi lagu tooganayey gaarigi ugu horreeyey aan arkay kaasuu ahaa waxaa u malaynayay marka in gaari gaashaaman oo ku aan xabadda karin ah midkaa keliya ah uu goobta ku gubtay laakiin waxaa arkay waxasaano waxa aan la yaabo oo tiro aad u badan oo gaadiid ah oo noocaasi ah xerada dhinacyadeeda daadsan oo mataqaana gidigoodna ku gubtay dagaalkaasi waxay sidoo kale indhaheennu qabanayeen godadkii iyo difaacyadii ay gaalada qoteen ee ay lahaayeen kaga dhuunta rasaasta mujaahidiinta oo duugmay qaar ka mida waxaa duugay camaliyadii istishaadyada aheyd ee goobta ka dhacday siduu inoo sharaxay casaam carafaad wakiil wareedka idaacadda islaamiga andalus ee wilaayada gedo oo subaxii weerarka ku sugnaa gudaha ceelcadde goobtan hadda aan ku sugannahay waa goobtii taliska ciidanka raashin baa laga qaadanayay rasaas baa laga qaadanayay waxaad aragtay waxaa ka dhisnaa ay sheegtay endhooyin waaweyn baa ka dhisnaa hadda wax ciid bay noqdeen laakiin markaas waxaa ka dhisnaa ay sheeg difaacyo waaweyn oo geeda leh oo dhulka hoostiisa dhisnaa difaacyadii waxaa biraaq shub baa ku jiray dadku way kala baxeen qaarna camaliyadii ishaadiya burburisay saas darteed ba marka dhulkii hadda waxaad moodaa aahaarta way muuqataa baabuurtii waad arkaysaan hadda baabuur badan ba hadda aad meeshan aad ku aragteen waliba aad dhahdeen hadda xeradii waa soo marweyne waa ka daaladhaden xitaa geedi oo aan marka hadda ku ooli jirin baa hadda dib u baxay waxay noqotay goob dalxiis ah cid kastoo alcada imaado xerada kenyaatigi xagee ku taalla waa kuleey cid kastoo magaala marta imaado waa la imaadaa jidkan hadda arkaysid dalxiis baa lagu imaadaa weerarkan marka uu dhacay waxa uu gelgelay adduunka oo dhan warbaahinta oo dhan ayaana isla wada qeelisay waxayna tabinayeen xasuuqa loo geystay ciidamada dowladda kufaarta kenya ceelcaddana waxay noqotay meel sumcad iyo magac yeelatay ismaaciil salaad guuleed ayaan weydiiyey su'aal lahayd waxyaabaha keenay in warbaahinta ay sidan kaga hadasha dagaalka ceelcadde xasaanow su-aashaasi waa su-aal mudan in laga jawaabo xilligii macrakadii ceelcadde ay dhacaysay yacni waa waxay ahayd bilowgii duulaankii ciidamada kenyaatiga ay ku soo qaadeen qayba ka mida wilaayaadka soomaaliya markaas ka hor waxay hore uga soo duuleen magaalada kismaayo iyo jubbooyinka laakiin gada waxay ahayd xiliyadaas xiliyo u dhow ayay ku soo duuleen runtiina markii ay soo duuleen halkan fariisinay ka samaysteen oo waata ay ku faanayeen oo ay lahaayeen gada meelo muhiima ayaan ka tagnay oo runtii markaasi aad ayay carcar u ahaayeen ciidamada kenyaatiga iyo dowladooduba aad ayay arrimaha soomaaliya iyo duulaanka uga hadlayeen laakiin allah subxaana wa tacaala ayaa jab iyo hasiimo ku riday runtii waxaysan filanayn ayay halkan kala kulmeen maxaa keenay ayaa lays odhan karaa in macrakadan ay sidan caan u noqoto oo warbaahintu ay ka hadlaan waxa keenay ayaa la odhan karaa xasaanow yacni wax aan la filanayn ayaa halkan ka dhacay dowladda kenya maysan filanayn in ciidankooda oo tirada la eg in hal maalin oo qura halkan lagu xasuuqo jabka intaa la eg uu gaaro weerarkii ceelcadde uu noqday mid taariikhda galay reer ceelcaddana ay u bixiyeen gaalkacyo oo macnaheedu yahay meeshii gaalka laga kiciyey waxaa lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo kenyaati ah halka tiro kalena lagu dhaawacay waxaa sidoo kale gacanta lagu dhigay tiro maxaabiis ah oo weli iyaga oo nool ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinac walba markaad eegto waxaad arkaysaa burburka haraadigii gaadiidka cadowga ee saliibiinta kenya guud ahaan dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu